wafdi ka socda dalka masar ayaa ka baxay shirkii ay lalahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka jaamacad carabta arrimo la xiriira xiisada ka taagan dalkaasi libiya ee siyaasadeed faahfaahinta warkan qaahire waxaa kasoo diray wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni wafdiga rasmiga ee dowladda masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani saamix shukri ayaa isaga baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta iyaga oo kasoo horjeysay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda cabdulxamiid tabiiba ee dalka liibiya in ay qabato xilka hogaaminta kalfadhiga cusub ee golaha wasiirada ee jaamacadda carabta afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar danjire axmed abuzayd ayaa ku dhawaaqay in kabixitaanka shirka ay ku timid shaki ku saabsan in mas-uul ka tirsan dowladda wakhtigeedu dhammaaday ee dalka liibiya inuu xilka la wareego shirka golaha jaamacadda carabta ayaa maalintii salaasada ka bilowday heer wasiirada arrimaha dibadda oo ay hogaaminaysay dowladda liibiya kaasoo ka dhacay xarunta xoqeyaha guud ee jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira kalfadhigii boqol sideed iyo kontonaada shirkan ayaa waxaa shir guddoomin doonaa inta uu socdo najla almanquusha oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee liibiya oo kala wareegtay hogaanka ururka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda lubnaan waana markii ugu horeysay muddo sagaal sano ah xiisadaha dalalka liibiya yeman iyo suuriya ayaa ah qodobada ugu sareeya ee looga hadlayo shirka golaha wasiirada carabta marka laga soo tago qadiyadda falastiina waxaa sidoo kale lagu wadaa in laga wada hadlo faragelinta dowladaha iiraan iyo turkiga ay ku hayaan waxa ay ugu yeereen arrimaha gudaha ee dalalka carabta sida ku cad jadwalka kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta tan iyo bishii maars oo ay sanadkani laba dowladood ayaa ku loolamaya awoodda dalka liibiya oo mid fadhigeedu uu yahay magaalada caasimadda ah ee tripoli oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba iyo dowladda kale oo uu hogaaminayo fatxi baashaqa oo uu taageero ka haysto jenaraal khaliifa xaftar oo fadhigiisu yahay bariga dalkaasi xeleerayaasha carabta ayaa sheegaya marka la eego wakhtiga xukuumadda dabiiba uu dhacay ee bishii juun si waafaqsan tubta nabadda ee dalkaasi baarlamaanka liibiya wuxuu fatxi baashaqa u magacaabay ra-iisul wasaare bishii februari hase yeeshee ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba ayaa weli ku adkaysanaya inuu xukunku ku wareejinayo keliya dowlad ku timaada doorasho guud oo ka dhacda waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xil inta badan dowladaha carabta ay weli aqoonsan yihiin xukuumadda midnimada qaran ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdilxamiid tabiiba xuseen saxnuuni v o a qaahira